howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamo isku dhaf ah oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu soo qaqabtay dad fara badan oo ay sheegeen inay ammaanka uga shakiyeen iyo kuwo ka ganacsan jiray safarada tahriibinta iyadoo albaabada loo xidhay xafiisyadii qaabilsanaa tahriibinta dadka dadka la qaqabtay waxaa ka mid ahaa dhalinyaro lagu eedeynayo inay gudaha magaalada boosaaso ka sameeyeen falal xatooye ah mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan dadka saldhigyada ay u taxaabeen islamarkaasna la sii dayn doono ciddii faldembiyeed lagu waayo howlgalkan ay ciidamadu ka sameeyeen gudaha magaalada boosaaso ayaa bilowday kadib markii taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse iyo ciidamo uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada boosaaso islamarkaasna uu shalay gabalgaabadkii goob fagaaro ah kula hadlay warbaahinta saraakiisha iyo ciidamada howlgalka samaynaya waxaana uu amar ku bixiyey in ciidamadaas gaarka ahi ay si toos ah hawshooda uga bilaabaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada boosaaso ciidankan waa ciidankii loogu talagalay qayb ka mid ah inay ka sifeeyaan argagixisada iyo mukhaadaraadka iyo wax alla wixii xun iyo ciyaalka wax alla wixii xun ciidankii sifayn lahaa wey ciidanka waxaan kula dardaarmayaa oo ku amrayaa dadweynaha in si fiican loola dhaqmo amarkan taliyaha ayaa sababay in dad badan habeennimadii xalay ay ciidamadu xabsiga u taxaabaan iyadoo wadooyinka iyo xaafadahaba lagu arkayey gaadiid tagni ka ah oo ay saaran yihiin ciidamo fara badan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso